waxaa toddobaadkan oo dhan dib u furmaya iskuullada sare ee dalkan swiden kuwaasoo markii hore loo xiray cudurka koroonaha darteed haddaba waxaannu mikrofoonka la dhex qaadnay dhallinyarada soomaaliyeed ee dhigata dugsiyada sare ee yetabori yaasmiin khadar ayaa marka hore ka hadlaysa wax cusub ee ay ku aragtay iskuulkeeda dib loo furay kow waxaa ku arkay in macalimiintu ay yidhaahdeen kala fogaada si aan laiskugu dhowaan uuna cudur ku faafin midda kale waxaa jirta dad curyaamin oo iskoolka dhigta dadka baahiyaha gaarka ah qaba yaa gaarka qaba markaas dadkaana inaana loo dhowaan qeybtooda midda saddexaad waxaa waaye in gacmaha mar kasta layskaga dhaqo markaad kalaaska galaysid alkoholta ta kalena waxaa waaye ina markas meesha bambadoo kale cuntadoo kale in dadku ay qayba mar gasho oo inana hal mar la wada gelin oona midda kale hal mar la wada bixin waasto cudurkuu faafaa maadaamuu faafayo in qayb qayb loo baxo weyaan mid ka mid iskuulladii aan tegay waxaan ku arkay ardayda oo bannaanka taagan kuna jirta saf dheer waxaan haddaba muno jamaal oo ardaydaa ka mid ahayd weydiiyey waxa uu yahay safkan dheer ee ardayda bannaanka lagu horay ama la taagay macnaa hadda baanbadoo kale markaas qof hab ma siiyanaysid waad kala fogaanaysaa laisma salaamayo marka saf awal baanbada dadku isla geli jireen xilligaa rabtaa geli karta laakiin hadda waqti bay leeyihiin wax kasta hadda xataa mararka qaar waxay leeyihin inaa bannaanka ku cuntiina u badan tahay ardayda qaar safka ma la geli jira awal may wuu yaraa waxaa laga yaba intaa iska geshay cuntadaada iska sug hadda xataa waxaa laga yaaba cuntada inay ayaga kuu guraan anfa xirsi waxay dugsi sare ka dhigataa dhanka eriksberry waxay iyadu sheegtay inay weli galaangal u leeyihiin in ay iyagu adeegtaan oo gacmahooda ku gurtaan cuntada xilliga qadada cuntadeena waa guranaa laakiin feel dheera lasoo galaaho dadkao la kala fogiya calaamadaa loo yeelay saas baysla laakiin annaga cuntadeena annaga gurana laakiin waa ina maaragtay markii baambada la fadhiisanayo qofka u jirsataa wax badan aa kala fadhiisataa najmo siraaje oo ka mid a ardayda dhigata dugsiga sare ee angareed ayaa ii sheegtay inay iyadu dhararaysay dib u furista iskuullada iyada oo ka sheegatay qaabka aqoon dirsadka ah ee casharada lagu baranaya guryaha sida onlineka ah waxaana sharaxaysaa farqiga guriga iyo iskuulka yacni macalimiinta onlineka bay noo soo gelinayeen sharaxaad badan masan siinayno kale tilsaambel cashirkii kunugu badan maaduunkii nugu badan ha yeeshee dadku isku mid ma aha oo salmaan axmed ayaa noo sheegay inuu isagu aada u jeclaaday waxbarashada guriga oo uu ku tilmaamay inuu ahaa jawi degan marka loo eego iskuulka islamarkaana uu weliba helay caawimaad dheeri ah waxaanu xitaa noo sheegay inuu si wanaagsan u fahmay maadooyinka qaar waxbarashada anigu waa ii ficnayd marka iskuulka la xidhay because wax kasta waxaa ka dhiganayay dootada macalima xaas nooga soo geli jireen marka anigu waxaas dhahay galaas marka la fadhiyo laakiin marka iskuulka la dhigan jiray maxaan galaas marka la fadhiyay dad badan galaas waa la buuxaayo marka buuq shii wax kasta meesha ka jiray laakiin marka guriga fadhiy waa keligay maclimada aniga ila hadli kartaa keligay marka aan waxaan islahaa way fiicanta ma guriga la fadhiitay maataha ani hadda igu aadkaan jiray xisaabta xisaabta ha soomaali si lagu dhaho laakiin markaan guriga bilow inaan ka dhigto easy ay noqotay because wax kasta waa fadhi ha way fududaatay guri markaan fadhin jiray walaalkay iga caawin kar lahaa anoo maclimada la fadhiya walaalkay iga caawin jiray anina marka waa sii fahmi jiray marka saasaa ugu fiicnaada maataha aniga guriga ka qaadatid soo walaalka ulama tegi kari lahayn ha laakiin hadda anuu anuu maclimada la fadhiya marka maclimadu waxay sheegayso walaalkayna wuu isii fahamsinayey wuu isii folklorinayey walow lasoo rogay habraacyo badan oo caafimaad sida in aan la isu dhowaanin hab la isa siinin la isa salaamin gacmahana alkolo lagu nadiifiyo iyo wixii la mid ah misna waxay ardaydu ii sheegeen inaanay jirin wax baaritaan ah oo ardaydu ay marayaan si loo ogaado kii qaba cudurka covid sagaal iyo toban saare maxamuud ayaa marka la sharaxaysa waad ka soo galnaa mar walbaara caadi see dareemaysaa marka adiga shaksiyan ma dareemaysaa inaad ammaan ku jirtid mise wax ammaan baa ku jira sababta qofka asagaa laga rabo inuu taxadaro soo maahan laakiin dad kale dee taxadiri waayeen dadka kale hadday taxadari waayaan meesha waxaa ka dhalanaysa wixii oo dhan inay isku rafaan laakiin qofka hadduu asaga taxadaro dadka dhan waa iska taxadari karaan soomaa wixii waa laga cudurka waa la iska ilaalin karaa hadaa maalinta labaad dhiganayso ma kuula muuqata in dadku taxadarayaan oo ay raacayaan habraacyada la sameeyey aa way ila muuqataa dadku aad bay u taxadarayaan sida hore markuu bilaabanayo cudurka waxay ardaydu ii sheegeen in iyaga loo xil saaray go-aanka gaarista inay guryahooda joogaan haddii ay lacalla isku arkaan astaamaha cudurka koroonaha walow ay jiraan dad cudurka xambaarsan ama sida balse aan lahayn wax astaamo ah yaasmiin khadar ayaa ka hadlaysa awaamiirta la siiyey markii aan iskuolka bilaabinaya su-aale waxaana lagu yidhi marka dareento cunaha inuu ku xidhan yahoo kale xumadoo kale waa inaad gurigaaga joogta si aadan aadan maxaa la dhahay dad iska shakidoo kale dee aadan ardayda soo dhexgelin waa inaad gurigaaga goonuu joogtaa odan ardayda soo dhexgelin marka wax baadhis la yidhaahdo laisbaadhaya ma jirto maxamed xaaji radio sweden